بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى wax haddaan ku guulaysto duqa degmada caasimadda puntland ee garoowe waxaa jira qorshayaal aan samaystay oo ay tahay inaan wax ka qabto qorshayaashaas waxaa ugu horeeya nabadgelyada sidaa la wada socotaan nabadgelyadu waa waxaa qofku ugu baahi badan yahay marka laga reebo waxyaabaha asaasiga ee cuntada iyo biyaha iyo iyo hoyga qofku gelayo intaas waxaa uga muhiimsan inuu nabadgelyo ku haysto nabadgelyadu waa shayga ugu qaalisan sidaa awgeed haddii rabbi idmo waxaan awoodda isugu geynaynaa inaan nabadgelyada wax ka qabanno aan samayno wax la yidhaahdo darisayn oo darisyada aan isku xirno bulshadana aan u samayno wax la yidhahdo community policing oo dad maxaa la yidhahdaa bulshada ka mid ah oo nabadgelyada ka shaqeeya ay jiraan haddii rabbi idmana aan tayayno wada shaqaynta ka dhexaysa saldhigyada iyo booliska iyo xaafadaha haddii rabbi idmo taasaa waxay keenaysaa in qofkii dembiga faraha kula jiray ee dadku ay u jeedeen ay soo sheegaan isla markaasna la qabto sharcigana la horgeeyo waxaan kaloo samaynaa wacyigelin waxa ugu badan oo dhibtaan geystaa waa dhallinyaro dhallinyaradu iyagaa bulshada ugu muhiimsan weli waxaa u keenaysana khibrad la-aan iyo aqoon yari iyo waxaanan qiimo weyn ugu fadhiyin insha allah waxaan samaynaa iyagan wacyigelin u samaynaa marka ugu horraysaba dhallinyarada meelay joogtaba waxaanu samaynaa wacyigelin inta yar ee magacooda ku ciyaaraysa ee la odhanayo dhallinyarada dhibaatada geysatay inay iyagu noqdaan dadka ugu horreeya oo ka hortaga soo sheega ee wacyigeliyaho yidhahda warniya waxaanina ka daaya halkaa inay gaaraan ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala qodobka kale oo aan muhiimka saaraya waxaa ka mid ah nadaafadda nadaafaddu laba qaybood bay u qaybsantaa qayb ah in xashiishka magaalada laga saaro oo maxaa la yidhahdaa qashinka dee meel bini aadan ku nool yahay qashin baa ka dhalanaya qashinkana haddaan maalin walba laga qaadin oo aan cidi u xil saarnayn oo aan lagula xisaabtamin wuxuu noqonayaa mid hadhow meel walba oo dhulka ka mida buuxiya sidaa awgeed waxaan awoodda isugu geynaynaa in taas si joogto ah looga qaado hay-adaha hadda ka shaqeeya ay u horeyso daryeel deegaan la tayeeyo la gaarsiiyo magaalada oo dhan si ay u ururiso qashinka meelaha la isugu keenana maalin walba laga qaado si aan duqsi iyo dhibaato uga dhalanin iyo cayayaan kale kan xaafadahana inta xaafad intay qashin qaado ay xaafad kale agdhigi lahayd xaafadaha lagu wacyigeliyo inay iyagu qashinka ay qof walba meeluu ku ururiyo helo meheradaha meherad walba waxaa shardi looga dhigi doonaa inay yeelato meel qashinka lagu tuuro oo waxa iyada laga gato iyo qashinka ka soo baxa inuu noqdo qashin la helo meel lagu rido uusan qofku markuu meel uu ku rido waayo inuusan laamiga ku tuurin sida caagadaha biyaha laga cabo iyo warqadaha faraha lagu tirtirto iyo khudaartan mooska qoobkiisa lagu xooro iyo waxaas inay noqon wax meel lagu rido la waayo laakiin meherad walba ay yeelato meel lagu rido qashinkaas hadhowtina ay meelaha lagu ururiyo ay geyso qaybta labaad oo nadaafaddu waxa weeye qaybta fayadhowrka qaybta fayadhowrku waa qaybta ugu muhiimsan oo qaybta caafimaadka bulshada ilaalinaysa haddii rabiidma waxaan awoodda isugu geyn doonaa waxaa jira dhallinyaro badan oo aqoon leh oo soo bartay caafimaadka bulshada ama public health waxa la yidhaahdo in aan isu keenno ayna ka shaqeeyaan caafimaadka bulshada ayna awoodda ugu horreysa ay ka bilaabaan makhaayadaha dadku wax ka cuno hayde ku habboon teebaan ku habboonayn dadka ka shaqeeya caafimaadkooda ma la hubiyey shaybaar ma la mariyey waxyaabahaasoo dhan in maaragtay la hubiyo dadka waddooyinka ka horeeya ku saylinaya qashinka iyo faraxalka iyo shaaha la kariyo iyo waxaasna ganaaxyo loo jaro waddooyinkana laga ilaaliyo in biyaha lagu sii daayo si aynu googoyn qaybahaasna waxa weeya qaybta caafimaadka bulshada oo tanguud weeye iyadana fayadhowrka ayaa qaybtaasi gelaysaa waxaan kaloo ka shaqayn doonaa haddii rabbi idmo bilicda magaalada oo ay ugu horeyso in waddooyinka magaaladu leedahay ilaahay amarkiis garoowe ilaahay wuxuu ku manaystay waddooyin wanaagsan waxaan uga mahad celinayaa maamulladii isaga dambeeyey ha horeeyeen ama ha dambeeyeen waddooyinkaas waxay u baahan yihiin in dib loo furo oo waxaa la arkaa in waddo laga dhistay xero ari mid laga dhistay maxaa la yidhahdaa iisheeg berked meel dhagaxii guriga la dhisay looga tegey meel caratuur uu iska yaallo waddooyinkaas in dib loo hagaajiyo la simo oo la toosiyo oo ay noqdaan wadooyin qurux leh isla markaasna dhirayn loo sameeyo oo la dhireeyo magaaladu ay noqoto magaalo cagaaran dhib waxaa ku haya magaalada dhirteeda waa xoolaha xoolaha magaalada dhexdeeda lagu sii daayo iyagana insha allahu tacaala xal baan u raadin doonnaa annagood bulshada kala tashanayna sidai xoolaha xal loogu heli lahaa waxaan kaloo awoodda saari doonnaa waddooyinka waddooyinka alxamdulilah garow waxay leedahay waddooyin badan oo laamiya laakiin dhibaato hadda waxay ka timi waddadii hore ee laamiga ahayd ee magaalada bartankeeda ahaydna dhaawacyaa gaaray muddo dheer bay taallay ma hayan helin kabis iyo maaragtay dibu habayn waddada magaalada dhexdeeda ah iyo waddooyinka kale oo la dhisay oo iyada ka tayo liita oo durbo qaarkood ay bilaabeen inay googo iyo sameeyaan baholo ka abuurmaan waxay u baahan yihiin gacankuhayn joogtaa insha allahu tacala waxaan abuuri doonaa unit ka shaqeeya kabka iyo dayactirka waddooyinka kuwaasoo meel kasta intaan dhaawaca gaaraa uusan laamiga weynaan horay ka sameeya oo u diyaar ah ayaan haddii rabbiidmu samayn doonaa waddooyinka kale oo jidcadayaasha ah oo qaarkood dhowaan maayarkii hore uu dibhabeynta ku sameeyey oo shaqadii qayb la qabtayna awoodda waxaan isugu geyn doonaa waddooyinka iyo waddooyin kaleba sidii laamiya looga dhigi lahaa oo ay magaaladu u heli lahayd waddooyin badan oo laamiya si fursado dhaqaalena looga helo isu socodkuna u sahlanaado dhulka oo ah kan ugu shidada badan hadda oo isku qabsigiisuna badan yahay dowladdana gacanteedii ka baxay oo dadka gacantooda ku jira insha allah waxaan qorshaynaynaa inaan magaalada samayno town planning ama qorshayn inaan qorshe magaalada u samayno waddooyinkii loo furo boosaskii caddaadaan la canshuuro lahaanshaha dhulka lagu wareejiyo qofkii dhisan kara haddii rabbi idmo wakhti loo qabto uu qofkaasi dhulka uu leeyahay uu ku dhisto taasaan insha allahu tacala ku xallin doonnaa mana geli doonno khilaafaadka ka yimaada meel aan dowladdu ayan sharci aan looga haysan khilaafkoodu ma noqon doono mid dowladda hoose wareeriya wuxuu noqon doonaa midaan dowladda hoose shaqadaas ayan gelin maxkamaduhuna waxaan ka codsan doonaa inayan gelin wixii aan ahayn hanti dhul maaragtay wax ka dhisan yihiin oo laysku hayo maxkamaduhuna umaba laha awood ay ku galaan laakiin dowladda hoose dhulalka iyada ka sharciyaysan ayuunbay ka shaqaynaysaa dhulalka marka waxaan rabnaa marka tamabalaninka lagu sameeyo in combyuter la geliyo database la geliyo g b s laga qaado oo uu noqdo dhulku dhul la yaqaano oo ka diiwaan gashan dowladda hoose ayana dhicin in hal boos laba qofoo kala duwan sabroloog loogu sameeyo ama laga canshuuro oo hadhowti isku qabsigaasi uu ka yimaado haddii rabbi idmo awoodda halkaasaan isugu dayn doon geyn doonaa dowladda hoose oo lagu caanamaalay muddo badanna dhisnayd magaalada dhexdeeda ku taalla dhismaheedu waa dhismo yar oo kooban oo maaragtay dhismayaashii hore ah haddii rabbi idmo oo wakhti aan u helno iyo insha allahu tacaala wixii aan u baahnayn waxaan degmada u dhisi doonaa dhismo weyn oo qurux badan oo u qalmaa caasimadda inay noqoto xaruntii degmada ee caasimadda haddii rabbi idmo haddii rabbi idmo sistamka lacagta lagu ururiyo waxaan ka dhigaynaa combyuterize si meheraddii laysankeeda canshuurata iyo tii aan canshuuran midooba ay kombyuutarka uga muuqato lacagta ku hartay iyo lacagta laga soo qaaday isla markaasna dhammaantood ay noqdaan kuwa ku jira sistamkaas lagulana xisaabtamo haddii rabbi idmo waxaan kaloo hagaajin doonaa lacagaha kale ee ka soo xorooda degmada ee revenuega ah inay noqdaan lacago si sharci ah oo dhammaystiran ku soo xorooda la beekhaamiyo isla markaasna lagu bixiyo baahiyaha adeega ee ugu mudan ee degmadu u baahan tahay baahiyaha ugu mudan ee degmadu u baahan tahay waxay ku imaan doonaan bulshada magaalada oo dhan baahi tiro badan baynu qabnaa bulshada magaalada oo dhan inaan isu keenno inteeda muhiimkaa ama xalli walcaqdiga ah kadibna baahiyaha la soo bandhigo la kala doorto baahiyaha hadba baahiyaha ugu muhiimsan ee maaragtay lagama maarmaanka ah loo jiheeyo waxa yar ee la haysto in lagu xalliyo hadirbiin waxaan awoodda saari doonaa dhibtii waagi dhowey dhacday ee gubashadii ka dhacday magaalada ay keeneen kaalimaha shidaalka waxaan samayn doonaa kaalimaha shidaalka waxaa loo samayn doonaa xeer waxaa loo ogolaan doonaa dhul ay ku dhul kaalin shidaal noqon kara iyo dhul aan noqon karin wixii aan dhul kaalin shidaal noqon karin waa laga bedelayaa dhulkaa kaalin shidaal inuu noqdo waxaa qofka la odhanaya dhul kaleoo ka wanaagsan la imow kadibna waxaa laga hubinayaa calaamadihii sayfatiga inuu la yimi oo dabdamiskii iyo maxaa la yidhaahdaa haddii rabidma wixii la midka ahaa waxaa la rabaa meel walba inta aan dabdamisku soo gaarin inay haysato qalab maaragtay dabdamis oo iyada gaar u ah oo maaragtay lagu damiyo inta aan la soo gaarin iyo sayfitiga iyo waxyaabo kale oo sayfitiga ah oo dadka aqoonta u lehay ay ay u soo bandhigi doonaan hadhowta haddii rabbi idmo isla markaasna magaalada waxaan awoodda isugu geynaynaa bulshada iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexaba isugu tegaynaa sida ay u heli lahayd ciidan difaaca madaniga ah oo la dagaalama waxyaabaha dhibaatooyinka ee bulshada dhexdeeda ugu daran tahay dabku la dagaalama oo gawaaridiisii iyo dabdamiskiisii haysta oo rigli ah oo joogta oo degdeg ku imaan kara oo ka howlgeli kara haddii rabidmina awoodda isugu geyno wuxuu noqon doonaa howl kharash badan laakiin waa baahi aad u badan oo dhici karta waxaan kaloo samaynaynaa xaafadaha isku raranta ah ee cooshadaha ka samaysan in waddooyin dhexdooda laga bixiyo si ay haddii dabdhaco ayan isugu ay kulligood ayan mar u wada gubane ay u noqdaan wax kala hari kara oo qaybba mar gaarkeeda loo loo xallin karo haddii rabidmo marka intaasaan ugu badan waxa aan rabo inaan ka qabto haddii rabbi ilmo golaha deegaanka waxaa dhacda degmooyinku in golayaasha deegaanka khilaaf uu ka samaysmo khilaafkaasna bini aadamku dee hadday isu yimaadaan waa kala fikra duwanaanayaan kala fikra duwanaanshahaas haddii lagu haddii aan la xallin oo aan la isqancin dee wuxuu isu bedelayaa khilaaf joogto ah oo hadhow tiragaadiya waxqabadka degmada insha allahu tacaala waxaa golaha deegaanka ee aan ka mid ahay ay noqon doonaan golo wada tashada waxaana cadaaladna wax ku wada maamula wax walbaana ay noqdaan wax maaragtay hufan oo transparentia oo qof walbaa ugu jeedo ee aan laysku laysku tuhmin dhaqaalaha iyo iyo iyo iyo xilalka degmada ama maaragtay shaqada degmada oo aan eex iyo iyo qaraabakiin laga dareemin haddii rabbi idmo caynkaasaan rabnaa inaan ka dhigno haddii rabbi idmo marka guud ahaan hawsha aan rabo inaan magaalada ka qabto waa sidaa aniguna maahi qof awooddaas keligiis iska leh oo haddeer dee maaha awood gaaraho aniga igu jirtaa ma jirto laakiin waxaan rabaa golaha deegaanka shaqaalaha degmada nabadoonnada isimada ganacsatada waxgaradka aqoon-yahanka iyo dowladda puntlandba inay inaan la kaashado si ay u suurtoobaan arrimahaas aan hadda ka hadlayo marka insha allahu tacaala sidaasaan xaalkaygu aan ugu talagalay inaan degmada xaalkeeda ka dhigo weye habacsanaantu si guud bay u timi waxay ku timi booliskii waxay ku timi degmadii waxay ku timi xaafadihii waxay ku timi bulshadii oo dhan baa habacsanaantu ku timi kulligeed waxay u baahan tahay in dib inta laysu wacyigeliyo oo mushkiladda laysla dareemo marka kadibna sida wax looga qaban lahaa laga tashado marka insha allah si guud baan taa uga wada tashanaynaa dhallinyaradaasi in badanoo ka mid ah waa dad la yaqaano iyagaa la yaqaanaa waalidiintoodaa la yaqaanaa meeshay degan yihiin baa la yaqaanaa waxay noqon doontaa marka in si toosa xiriir loola sameeyo dhallinyarada xaafadahana la abaabulo oo ay dhallinyarada xaafaduhu ay ka hortagaan dhallinyarada kale ee magacooda bi'inaya ee dhibaatada geysanaya ee dadkooda maaragtay xumaanta ku samaynaya marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa qaab wada tashiya oo magaaladoo dhamme ay ka wada shaqaynayso oo dhallinyaradu ay qayb ka tahay oo maxaa la yidhaahdaa ciddii xal loo waayo markaa kadib si sharciga lagu xalinayo qaabkaasaan rabnaa haddii rabidminaan fayadhowrku waxa weeye meesha caafimaadka bulshada kusoo bidaaca xanuunka xanuunada xanuunana waa kuwa faafa kuwana waa kuwa aan faafin xanuunada faafaa meelaha ay ka faafaan waxaa ka mid a cuntada iyo cabitaanada xaggaasay ka faafaan cudurrada marka noocaas ka faafa waxay u baahan yihiin in dadku meelahay wax ka cunayaan ay noqdaan meelaha ay isku hubaan inay caafimaad qabaan oo cunto caafimaad qabta ay ka helayeen marka insha allahu tacaala waxaan samaynaynaa marka ugu horreysa wax walbaa waxay ka bilaabanayaan in dadkii loo yeero oo layswacyigeliyo oo problemkii ama mushkiladdii laysla fahmo mushkiladda markii laysla fahmo xalkana waa laysla keenaya insha allahu tacaala makhaayadaha waxaan samayn doonnaa markaan isugu wada yeerno dowladda hoose laysan bay wada siisaa laysanka marka la siinayo ayaa fayadhowr iyo hubin lagu samaynaya xiliyo periodicala xilli xillina waxaa la samaynayaa iyagoo aan diyaar ahayn oo na sii wargelin baa waxaa tegaya waaxyada fayadhowrka waxayna qiimaynaysaa xaalku siduu yahay marka waxaan samaynaynaa dad badan oo aqoon-yahan oo ka soo baxay public healthiga ayaan waxaan rabnaa inaan howlaha u shaqaalaysiino waxdaasna inaan kicina rabnaa haddii rabbi tuulooyinka maamuladii hadda isaga dameeyey garowe aad bay wax uga qabteen waxay u dhiseen guddiyo maamul guddiyada maamul ayaa loo dhisayaa gudoomiyaha guddiyadaasaa guddiyo dooranaya guddoomiye dooranaya guddoomiyahaas iyo guddoomiyaha degmadu way wada xiriiri jireen waxyaabaha kan uun horumarinta guud ee degmada u soo baxdana qaybay ka helaan iskuullada mchda waxyaabaha maaragtay deegaanka garowa loo qoondeeyo qaybay ka helaan insha allahu tacaala waxaan isku dayeynaa inaan dib bal horta aan dib ula xiriiro ila maadaama maamul cusub aan ahay xaaladooda u kuurgalo soo booqdo aan ogaano maaragtay baahiyahooda jira kadibna qorshaha magaalada loo dejinayo ee ah barnaamijka horumarinta ayaa lagu darayaa haddii rabbi idmo marka sidaasaan rabaa inaan xalkooda ku helo buundada magaalada iyo isbitaalka u dhaxaysa waxay ku jirtaa qorshaha brojectiyo walbaan kagu fulinayo oo dhowaan soo socda haddii rabbi idmana haddii golahan deegaanka la doorto laga yaaba in la soo daayo buundo dhismaheedu wax sahlan maaha waxay u baahan tahay kharash aad u tiro badan anigu odhan mayo buundaan dhisaya laakiin waxay ku jirtaa sistamkaa sistamkaasna insha allahu tacaala laamiyo dhowrahna magaalada wuu marinayaa buundadaasna wuu dhisaya haddii rabbiidmo kaa marka insha allah halkaasaan u daynayna kan kale waxaa weeye debdemiska debdemiska hadda waataan ka soo hadlay debdemisku ceeb bay ina ku tahay wixii maanti dhoweed dhacay siddeed qof baa dhimatay hanti badanna waa burburtay weliba khatar adag baa magaaladu gashay ilaahay baa rag ku badbaadiy rag baa naftoodii waxay u horeen inay magaalada ku badbaadiyeen waxay u baahan tahay in debdemis saddex debdemis iyo booyadihii biyaha siin lahaa fiidhariska la yidhaahdo magaalada loo diyaariyo iyo ciidan